Dhakhaatiir iyo howlwadeenno ka socda Isbitaalka Daryeelka Caafimaadka ee Al-Raxma Hospital ayaa olole caafimaad oo bilaash ah isla markaana isugu jira baaritaanno, daaweyn iyo wacyigelin u sameeyay qoysas danyar ah oo ku nool kaamka Shabeelle ee magaalada Qardho. Adeegyadan caafimaad ayaa waxaa baahi badan u qabay barakacyaasha iyagoo aan awoodin inay helaan waxyaabaha aasaasiga u ah caafimaadka bulshada. Maamulaha Isbitaalka Al-Raxma ee magaalada Qardho Cumar Maxamed Cabdi ayaa ka warbixiyay ujeedka ay u sameeyeen ololahan caafimaadka.
Waxaan ahay Hospital Al-Raxma HR-ka iyo waxa loo yaqaano Operational Manager-ka Hospital Al-Raxma. Baryahan waxaan wadnay olole caafimaad oo ku saabsan inaan bixino adeegyo caafimaad oo free ah halkaasoon ka qabananay waxa la yidhaahdo kaam Shabeelle oo ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Qardho. Sidoo kale ololahan wuxuu qeyb goyn ka yahay dadaalada aan ugu jirno in bulshada la gaarsiiyo adeegyo caafimaad oo tayo leh si joogtaana loo gaarsiiyo gaar ahaan kuwa aan heli karin adeegyada waxa weeyaan ay u baahan yihiin sidoo kale ololaheena wuxuu ka koobnaa saddex qaybood oo kale ahaa qaybta wax loo yaqaano dhakhtarka dumarka oo waxa weeye ay ku helayeen ultrasound free ah baaritaano free ah iyo sidoo kale wax loo yaqaano dawooyin sidoo kale dhakhtarka caruurta oo isagana waxa weeyaan talosiin iyo dawooyin iyo baaritaan intaba isugu jira sidoo kale qeybta kaleo ayadana noogu muhiimsan waxay ahayd inaan sameyno waxa loo yaqaano qeybta ilkaha dhakhtarka ilkaha halkaasoo loo sameynayay adeegyo kala duwan oo ilkaha aan ku qabanaynay Qaar ka mid ah barakacyaasha ka faa'iidaystay ololahan caafimaad ayaa ka mahadceliyay.
isbitaalka alraxmo aad baan ugu mahadcelinayaa si iyo dhakhaatiirtiisaba oo si fiican ugu shaqeeyey adeeg lacag la'aan ah oo ilkihiina ii meeray daawo fiican i siiyey aad bay ugu mahadsan magacayga waa ayaan axmed ibraahim waxaan ka tirsanahay bulshada ku nool kaam shabeelle ilaaha mahad iskale horta maanta annagoo muslimiina isuka ay keenay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin oo ay tahay maalin iidyara ee jimco ah waxaan u mahad celinaynaa rabbiga subxaana watacaala innagoo nabada halkan iskayna keenay annagoo muslimiin ah waxaa kaloon u mahad celinayaa cisbitaalka alraxma ololaha ka wada magaalada qardho gaar ahaan kaam shabeelle maanta ololahaas oo wuxuu yahay caafimaadka saddex baa loo shaqaynayaa xagga ilkaha waxaa loo shaqaynayaa caruurta waxaa loo shaqaynayaa hooyooyinka uureyda ah maasha allah horta wax badan oo u baahneen way noo yimideen Ololahan caafimaad oo ay sameeyeen Isbitaalka Al-Raxma ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee la xiriira caafimaadka bulshada danyarta ah kuwaasi oo ku nool kaamka Shabeelle ee magaalada Qardho.